Arday baratay xifdinta Qur'aanka Kariimka iyo akhris-qoraalka isla markaana ka aflaxday Machadka Fatxur-Raxmaan ayaa munaasabad qalin-jebin ah lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadda shahaadooyinka lagu guddoonsiinayo ardaydan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka machadka, waalidiin, macalimiin, dhalinyaro iyo ardayda loo qabtay munaasabadda. Macalin Xasan Sheekh Cali maamulaha Machadka Fatxur-Raxmaan ayaa ka warbixiyey heerar kala duwan oo ay soo mareen ardayda iyo machadka.
madrasada fatxu raxmaan waxay shaqaynaysaa muddo oo toban san ka badan toban iyo kow san ay shaqaynaysaa Ah, madrasada madraso ma ahana madrasa ah, asal ah madrasa oo farac ah waaye waxay ku soo faractintay ah, madrasada lagu magacaabo madrasatul qalam oo noo dhigaa macalinkeenu macala xasan isxaaq xuseen oo laga geeriyooday mardhow ay ku soo faractintay asigaan aas aasay madrasadan asaa dhisay Ah, markii ugu horeysay taariikhdeeda madrasada ay ku soo faractintay madrasatu alqalam tan madrasadan aan hadda joogno madrasatu fatxi raxmaan ay ku soo faractintay madrasada alqalam waxay socotaa ma- ah, kow iyo toban sano muddo ka dhow ay socotaay madrasada waxay soo martay marxalad ah, fara badan ay soo martay ah, ka mid ah ah, boosaskeedoo laga soo raray meel kale la dejiyey calaa kuli xaale madrasada waxay shaqaynaysaa koob iyo toban sano Qaar ka mid ah marsharafta kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa u mahad celiyey maamulka machadka.
macala xasan gaar ahaan baa u mahad celinaynaa sida wanaagsan oo ilmahayaga uu wax u baray jasaakallaahu khayran ilaahay dartiis ilaahay ka abaalmariyo asagii waalidiintiisba ilmahaygii horaa ka qalinjibaye kuwa kalena haddeertaana ka qalinjibin rabaa insha allah kuwii farbarka iyo kuwii horeba insha allah kariim Ah, macali xasan ilaahay ha ka abaalmariyo ilaahayba ha ka abaalmariyo فمن وقر القرآن قف قرآنك وينيو شرفة فقد وقر الله الويني قف قرآنك شرفة وحو شرف إلهي سبحانه وتعالى ومن لم يوقر القرآن قفك عن قرآنك وينيو شرف هذا فقد استخف بحق الله وحو فريسر روحاسي إلهي حقي سي أي فريسري إذا halkaasi maxaa ka garanaysaa marka qur-aanku waa shay aad iyo aad u qiimo badan u weyn wey haddii aad weynayso qur-aanka weynayntiisna sidee ku sugnaanaysaa marka weynayntiis ma in aad akhrisato oo ii sheeg makaatibta aad dhowataba ma aha qur-aanka weynayntiisu waxa weeyaan inaad horta fahantid macnihiisa kadibna ku dhaqantid akhrisid wey intaa haddii lagaa helo faqad waqarta allaha subxaanahu watacaala ilaahay waad weynaysay waalidki waxaa laga doonayaa inuu la socdo macalinkii oo farbarka ah macalinkii mar walba ay waalidkiisa la socdaan ardayga waalidiinta inay ka soo dhisaan xaafadaha ardayga casharka maanta la soo sii buug looga so- loogu soo qoray inuu la socdo waalidku waa muhiim hadduusan waalidkii aanan la soconin ardayga farbarkaas maanta wixii loo soo qoray buuggii aan la socon waalidkii ardayga wax sooma kordhinayo casharka maanta la soo qoray waalidka inuu la socda u fiiriya buuggii maxaa lagu soo qoray kaalib aqri oo dhaha ee is horfadhiisaan habeenkii hadday waalidkii uu ku uu ku mashquulsan yahay shaqo oo hooyana guriga ay joogto hooyana ay ku mashquulsan tahay wax karin iyo dhardhaqid iyo mashquul kale cunigii aysan ka warhayn dhibaata ka imaana meesha soo ma garan waalidiinta marka waxaa ka codsanaynaa inay nala garab qabtaan Machadka Fatxur-Raxmaan oo ka mid ah macaahidda lagu barto xifdinta Qur'aanka Kariimka iyo akhris-qoraalka kaasi oo qayb weyn ka qaata fidinta diinta Islaamka.